bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda ku soo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya laguna magacaabo hudda axmed cali ayaa been abuur ku tilmaantay warar beryihii lasoo dhaafay si aad ah uu marayay baraha bulshada laguna sheegayay in saddex nin mar qura ay wada guursatay kuwaas uu ka mid yahay suldaankii ayada usoo xidhay xubinimada baarlamaanka soomaaliya oo ay ku eedeysay wararkaasi been abuurka inuu ka faafiyey uuna doonaya mar kale inuu dib u gato kursiga sida hadalka ay u dhigtay xildhibaanad hudda oo shir jira ay xalay fiidkii ku qabatay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasoo intiisa badan ay kaga hadlaysay arrimahaasi ah xildhibaanad hude axmed cali halkan waxaan ka beeninayaa baryahan waxaa lasoo dhigay barta bulshada ku kulanto taasoo uu ku baahiyey odagii isoo qoray taasoo oo waxaasoo dhan uu ka samaynayo been abuurka uu ka samaynayo si oo mar labaad kursiga u gato udilaala suuqa ugu jiro waxa uu samaynayo uu sheegay wax allaale wax ka jiraan ma jirtaan waa been iyo propaganda uu samaysanayo waa khalad weligiiba lagu yaqaan madu maanta keliya sameeyey maha wuxuu uu dhaqan u lahaa oo weligii samayn jiray waa wuxuu caado u lahaa waa wuxuu ilaa labiyo tobankii ku dhaqmi jiray u sheegay wax allaale waxa uu sheegay inaan wax ka jiraa jirin inay khalad tahay inuu dembiile isagu yahay inaa un wuxuu un isagu uu sameeyey maana wax kale aana dhicin uuna websadada isagu geliyey taana waxaa la yidhahdaa waa odagii soo qoray waxaa la yidhahdaa boqor maxamed jaamac waana wada og yahay caqiladeydina waa joogaan qaraabadiiyo dadkaygo dhan waa wada joogaan waxaasoo dhan caalamka waxaan u sheegina wax ka jira inayna jirin qofaan xidhi dhalehe ma jirto isagaaba kow ah ka ugule waa qabaa odagii odageedii baan ahay isagaa ka kow ah marka waxa wax caddayn inuu been sheegin waxaa caddaynaysa inuu isagu ka kowyeelo anaa naagta qaba saddex ruux ayaa ku dhaawacantay bambagacmeed lagu weeraray guri uu ka deganaa mid ka mid a hergadii soo xushay xildhibaanada maamulka waa xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee ka timid koonfur galbeed soomaaliya fadhigeeduna ahaa magaalada baydhabo kaasoo lagu magacaabayay shuceyb isxaaq cunaay waxaana la tilmaamay isxaaq inuu deganaa xaafadda cunaay ee magaalada baydhabo waxaana weerarkan ka dambeeyay kooxa hubaysan kuwaasi oo dhaawac u geystay saddex ruux oo ka mid a ehelada ninkan ka midka ah ergada lamana sheegin waxyeelo soo gaadhay asiga wararku waxay intaa ku darayaan in dadkii weerarka u geystay gurigiisa ay ka baxsadeen ciidamada ammaanka ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa bilaabay howlgallo ay ku baarayaan dadkii ka dambeeyay weerarkaasi kuwaasoo la tuhunsan yahay inay ku dhuumalaysanayaan qaybo ka mida gudaha magaalada baydhabo dhanka kale taliyaha ciidanka booliska gaarka ee magaalada baydhabo ayaa tilmaamay in saddex ruux ay gacanta kusoo dhigeen tiro kalena ay dileen weeraro iyo howlgallo ay ka sameeyeen inta u dhexaysa baydhabo iyo qasax dheere xilli ay uu sheegay inay isku furayeen waddooyinkaasi oo ay xanibad kusoo rogeen kol hore maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya
dhinaca cadowga waxaa ugu dhintay toddoba qofood saddex nin xabiis ahaan mid dhaawac uu yahay aan kasoo qabanay marka anaga hagga inaga waa saddex wiil oo dhaawaca fudud ah oo haddaba lugtooda ka socday howlgalka nagala samaynayay marka kolley wixii meeshaas ku dhacay intaasay ahaan wixii jiitay oo meelaha ay ku jiiteen ma ogay inta kale aan dul istaagnay toddoba qof waaye iyo saddex maxabiis ah guryaha la gubay waxay ahaayeen guri nimankan oo adowga ah markay baxsan waayeen naftoodii ay la baxsan waayeen ay isaga aruuriyeen inay galaan ay ka baxsadaan ka bacdina waa ay ka baxsan waayeen marka maadaama ay ahaayeen niman oo guri ku jiray oo maanaha gurigana ay ka bixi waayeen ayagana ay naftooda ay banaanka keeni waayeen waxaa noo suurta gashay inaan macnaha nimankaas intaysan fakan lahaayeen ay gurigaas aan ku gubno insha allah waana ku gubnay waana ka guulaysanay samaynaynay waxay ahayd howlgal oo hore aan u qorshaynay inaan isaga furno wadooyinka dhammaan inta ay u xiran adowga oo dhibaatada ummadda ay ku hayaan ummadda oo xanuunsan oo baahan oo ooman ay aadeysteen nin xanuunsan inay ka qaadaan lacag shan boqol oo kuna meel walba nin walba oo joogo ay ka qaadaan dadka naftooda isbaare ka qaadaan taas waxaa noo suurta gashay inaan wadadan hariiriso qasax dheere iyo baydhabo ay fadhiisamo badan ay ku lahaayeen aan maanta ku saarno oo ilaahay nagu guuleeyey marka sida meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo hagarka iyo barbaare dhammaantood meel walba ay degnaayeen maanta waan ka saarnay wadadana insha allah hadduu ilaah yirahdo beri wixii kasoo kaba waxaan rabaa inaan safar aan ku bilaabno ay maanaha iska gaarsiino baydhabo iyo qasax dheere wixii gargaara insha allah halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa ugu baaqay in si deg deg ah loogu wargeliyo ehelada lalana wadaago xogta ku aadan dadkii afartanka korka u dhaafayay ee ku geeriyooday gantaal ay ku riday diyaaradda xilli ay saarnaayeen doon ka baxday dalka yemen kuna sii jeeday suudaan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa tilmaamay falkaasi inuu yahay fal ka baxsan bini-aadinimada oo aan la aqbali karin asigoo ugu baaqay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya in arrintaasi si deg deg ah ay ugu kuurgasho sidoo kalena xogta ay la wadaagto ehelada dadkii waxyeelada ay kasoo gaartay weerarkaasi lagu qaaday waxauna ugu baaqay wadamada xulafada la-ah sacuudi carabiya in si deg deg ah arrintani warbixin ay kaga soo saaraan sheegaana ciddii ka dambaysay dhibaatada loo geystay bulshada soomaaliyeed ee lagu duqeeyey doontii ay saarnaayeen xilli ay ka cararayeen dhibaatooyinka ka jira dalka yemen raadinayeyna meel kaga wanaagsan yemen oo ay ku noolaan karaan maadaama soomaaliya ayna dib ugu soo laaban karin haatan dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa ku eedeysay falkaasi ee dowladda yemen iyo xulufadeeda dagaalada kula jiro xuutiyiinta dalkaasi ay taageerto dowladda iiraan waxayna sheegeen in si deg deg ah caddayn lagu soo helo arrintaasi lana sheego ciddii ka dambaysay dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay mar waliba in ay go-aan ku gaarto in xal laga gaaro dhibaatada dhacday iyo dadka loo geystay wasiihayaha xilka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya hadliye ayaa arrintaasi ka hadlay toddobaadkan shaa badeexad iyo dhibaato weyn oo dad soomaaliya oo masaakiina gaadhay waxaa mas-uulka ah waxaa mas-uulka ah isbahaysiga ka dagaalamaya ee inaguna xataa ku jirno isbahaysiga ka dagaalamaya yemen iyo dowladda cabdirabbi mansuur alhaadi ayaa mas-uulka ah inay jawaabo ka soo bixiyaan in inta dhimatay loo aaso sidii islaamnimadee wanaagsanay inta kalena la geliyo dhakhtarro dadkooda lala soo hadlo dhibaatada meeshaa ka dhacday inay cidi mas-uul ka noqoto wey waan ku tala jirnaa waan rabnaa inaan kala hadalno waanan kala hadlaynaa haddaa arrintuu si fiican usoo kala caddaatay waxaanan leenahay dadka u mas-uulka ah in shaqo laga qabto ayaan aya ayaa ayaan rajeynaynaa waxaan rabnaa marka inay noo sheegaan inay cidda samaysay sheegaan annaga arrintaa waxaan u haysanaa dawladda yemen ee cabdirabbi mansuur alhaadi uu ka madaxda yahay iyo isbahaysiga yemen la dagaalamaya argagixisada xuujigaa ayaan arrintaasi u haysanaa taasaana farta lagu wada fiiqayaa waana loo baahan yahay in in arrintaasi ay kasoo ay soo sheegaan wixii waxaan geystay intii dhimatayna allah ku naxariisto inta dhaawacaana ilaahay khayr ha siiyo oo nabadgelyo ha siiyo taasiyo madaxweynaha iyo maxamed cabdillaahi maxamed iyo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre kulligaan u afkeyda ku hadlaya iyo dadka soomaalida inta dhimashadu waa afartan iyo laba dhaawaca weli waa waa waa waa waa waa dhinaca kalena qunsulka safaaradda sud waa safaaradda yemen ee soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulan waxaa warbaahinta ugu qabtay muqdisho xalay waxa uu kaga hadlay axmed suudaani in lagu baaqayo dadka soomaalida ah inay isugu tagaan magaalada cadan si ay kaga nabadgalaan dhibaatooyinka dalkaasi ka soconaya maadaama haatan cadan ay gacanta ku hayso dowladda u hogaamiye cabdirabbi haadi mansuur waxa uuna sidoo kale ugu baaqay in dadka doonaya in dib dalka ay ugu soo laabtaan laga saacidi doono arrintaasi haddii ay u suurto gasho inay tagaan cadan oo uu sheegay haatan inay ka nabdoon tahay yemen inteeda kale waxa uuna ugu baaqay dadka soomaaliyeed in mar waliba ay ka fogaadaan goobaha colaadaha ay ka jiraan ee dalkaasi yemen faaidaysanaya horta fursaddan ka faaidaysanaya waxaan rabaa inaan baaq u diro qaxootiga soomaaliyeed ama jaaliyadda soomaaliyeed dalka yemen ku nool oo hadda in laba sano iyo ku dhawaada colaad la daala dhacaysa annaka haddaan qunsulada caadan nahay hay-adda qaxootiga qaranka aan nahay aan nahay mataqana madaxda qaranka soomaaliyeed waxaan dadaal u galnay dariiqadii lagu soo badbaadin lahaa dadka yar ee hadda dadka weli ku harsan dalka yemen runtii arrintaasna waa anakii anagoo kaashanayna hay-addan i o m ta dhaqaalahana ay baa laga helay laga ay bixinayso hay-addan malik sirmaan ee gargaarka inaan ku guulaysanay inaan bilowno qaybtii labaad ee dadka lagusoo lagu soo celin dalkooda loogu soo celinhayo bishii november sanadkan hadda dhammaaday baan bilownay janaayo dad baa laga soo qaaday caadan laga soo qaaday febraayona waa laga soo qaaday marsna waa laga soo qaaday marka runtii way socota marka ummadda soomaaliyeed ee yemen hadda oo ah xaaladeedu weli sidii hore u taagan waxaan waxaan ku wargelin lahaa qof alla qofka diyaar o aynu dalka ka baxo waxaa jira barnaamijkaas loogu celinayo dalkii soomaaliya marka ha tageen qunsulada cadan ha tageen ha iska diiwaan geliyeen borseska ha mareen wixii lagu soo qaadi lahaa iyo dhaqaali lagu soo qaadi lahaa hay-adda sanoo kaashanaya ilahay idankiis waa diyaar waana soo qaadayna marka waxaan ku wargelinayaa inay ka faa'idaystaan barnaamijkan oo aysan weli dhulalka weliba waxaan aad si gaar ugu baaqaya dadka gobolada hadda colaada kusoo socota ku nool inay isaga fogaadaan oo ay kasoo baxaan oo ay yimaadaan cadan oo hadda maanta ga- dawladda gacanta yaman ugu jirta inay cadan yimaadaan qofkii cadan ku noolaan karaa ku noolaado qofkii kalena waxaa u suurtageli karnaa inaan kasoo qaadno cadan oo aan kusoo celin dalkiisii hooyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa shaaca ka qaaday inaysan jiri doonin wadooyin sababo sharci darraa laysaga xirto iyo waxyaaba aan la ogeyn xilli maalintii shalay hakad la geliyey muddo saacado ah magaalada muqdisho isu socodkeedii iyadoo wadooyinka qaarna loo diiday xataa lug inay ku maraan bulshada ku dhaqan caasimada soomaaliya goobaha qaar ayaa sidoo kale ka caaganaa maristooda gaadiidka dadweynaha iyo nuuca raaxada marka laga reebo gawaarida gaashaaman ee ay wataan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa si gaar ay u leeyihiin hay-ado amni oo ka shaqeeya caasimada soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ololihiisii doorashada waxaa ka mid ah inaysan jiri doonin wadooyin layska xirto sababo amni awgood waxauna tilmaamay in wadooyinka bulshada ay u sinaa doonaan xilligiisii ololaha doorashada taasoo wax badan haatan ay iska weydiinayaan bulshada caasimada ku dhaqan ee muqdisho madaxweynaha oo war ka soo baxay xafiiskiisa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya aanu marnabo ogolaa doonin in wadooyinka sababa sababo aan la shaacinin loo xiro iyadoo maalintii shalay magaalada muqdisho uu soo gaarayay gudoomiyaha midowda afrika kaasoo saacadihii u joogay muqdisho gebi ahaanba wadooyin badan ay u xirnaayeen xilli maalin maalmo ka horna magaalada uu soo gaaray wasiirka arrimaha dibadda dalka britain kaasi oo aan wax waddo ah loo xirin gudaha caasimada soomaaliya isu socodka ayaan ahaa mid aan la dareemin madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyattana waxa uu safar aan lasii shaacin ku gaaray degma- deegaanka dhobley ee xadka wadamada soomaaliya iyo kenya asigoo halkaasi kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom master kenyatta waxa uu kulan iyo sidoo kale shirarba la qaatay saraakiisha ciidamada iyadoona halkaasi uu ku yaalla saldhigga ugu weyn ee ciidamada kenya ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya uhuru kenyatta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay soo gaaristiisa halkaasi tahay mid niyad dhis ay mid niyad dhis u ah ciidamadiisa waxauna sidoo kale tilmaamay in ciidamada kenya joogitaankooda soomaaliya uu saaciday dad badan oo kenyaan ah oo dhibaato kala kulmi lahaa maleeshiyaadka al-shabaab waxauna intaa ku daray uhuru kenyatta in ay tani tahay mid ay ku badbaadinayaan bulshadooda iyo sidoo kale bulshada soomaaliyeed ee ay caawinaanta ula joogaan ciidamadiisa ayuuna ku sheegay inay yihiin kuwa ugu dhiifoon ama ugu geysan ciidamada ka howlgalaya soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idin akhrinayay tan iyo inta warkan warka xiga aan dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo